halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga kutubtiisinaayo ebanagu saaciid sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijka waxaana horay u sii soconaya waxbariddeenii hadallada ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu caawa horay idinku sii wadaynaa warqaddii reer galatiya wuxuuna warqaddan ku xoojinayaa rasuul bawlos dhiiranaanta xubnaha masiixiyiinta ahaa ee deegaankaasi waxaanay warqaddu gacan ka geysanaysaa kobaca garaadka xubnaha kiniisadda iyo guud ahaan kororsiimada kiniisadihii reer galaatiya
ebihi yuusuf edbiyo ilaalshow ebihi yuusuf edbiyo ilaalshow imankeenna cadke allow ku tugde ixsaanbow uu sameeyo ma argosa ehelkiisoo dhanna waa uu dhurushe imankeenna cadke allow ku tuugne digaarkow uu adeegayo amiin afaadiisa cashaqdo soo abaarto imankeenna adke allow ku tugne arrimihii ibliiska wayska diido uma uu iilane waa ka agtege imankeenna cadke allow ku tugne
markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay arrinka ku saabsan in aynu carruurtii ilaah ku noqonnay rumaysadka masiixa waxaanan dhammaanteen helaynaa kalsooni aynu ku qabno iyo weliba khibrado inoo muujinaya in ilaah uu inala jiro markaana lama arko quduusnimo nuuc waliba oo ay tahay taasoo aynu sheegan karno si aynu ku noqonno wiilashii ilaah waxaannu wiilashii ilaah ku noqonnay rumaysadka aynu ku qabno ama ku yeelannay masiixa nin wacdiye weyn ahaa oo la odhan jiray bool reder ayaa wuxuu mar yidhi dabeecaddeenni hore waxay la mid tahay sidii jidhka mukulaal dhimatay waxa keliya oo aad ku samayn karto mukulaal dhimatay waxa weeye inaad iska fogayso dabadeedna aad aasto ha yeeshee dabeecaddeenni hore way soo noqnoqotaa oo waa mid had iyo goorba taagan oo dhibka ka imaanaya dabeecadihii horena ma idlaado taasaana keenaysa inaannu jirin qof quduusnimo sheegan karaa ama ku noqonaya carruurtii ilaah waxaa markaasi qoran oo qorniinku uu leeyahay oo wiilashiisa aad tihiin daraaddeed ayaa ilaah uu u soo diray ruuxa wiilkiisa qalbiyadeenna dhexdooda isagoo dhawaaqaya oo leh aabbow saasaadan mar dambe addoon u ahayn laakiin waxaad tahay wiilkiisa oo haddaad wiilkiisa tahay waxaadna tahay midka dhaxalka leh xagga ilaah haddaba marar badan ayaan la kufnaa oo aan la dhacnaa khibradahayaga masiixiga ah hase yeeshee waxaa jira wakhtiyo kale markaasoo ilaah uu ina imtixaamayo oo jarribaad laynagu daynayo taasoo keenaysa inaan ilaah la jiristiisa qarsoon dareenno waa aabbahayaga samada ku jira eh waxaa xusuusataa marar badan oo ilaah si toos ah uu ila jiray oo uu iga hayay inay wax shar ah igu dhacaan inkastoo weliba dhibaato aan ku jiray mana jirin qof u cabsanayay sidaan u baqayay oo waxay ila ahayd in wax waliba ay gaddoomayaan ama ay rogmayaan hase yeeshee ugu dambayntii waxaan soo saaray in bilxaqiiqa ilaah uu igula jiray oo uu ii sakhiray dhibaatadii i haysatay waanan ka soo gudbay waxaanse dhowr jeer baryo la hor tegay ilaah oo waxaan u sheegay dhibaatadayda isaguna wuu iga samato bixiyey dhibaatooyinkaygii i hor yiilay wakhtigaas haddaba waxaan u baahan nahay inaan ilaah khibrad ahaan dareenno oo aan garanno inuu aabbaheen yahay waxaa rasuul bawlos uu ku leeyahay reer rooma sida ku qoran warqaddii uu u qoray cutubka siddeedaad aayadda lix iyo tobanaad oo leh ruuxa qudhiisu wuu markhaati furaa oo wuxuu ruuxeenna u sheegaa inaynu innagu nahay carruurta ilaah haddaba wax dhib ah dooni maayo inay ku haleelaan laakiin ilaah waxaad la jiristiisa qarsoon arkaysaa xilliga dhibaatooyinku ay ku haystaan waxaanan rajaynayaa in maalin ay noqotaba aad khibrad u yeelan doonto waxyaalaha wanaagsan ee ilaah ilaah haddaba wuu isku keen muujiyaa xilliga aynu qalbi xun nahay markii bawlos xabsiga u galay ayaa waxa uu yidhi sida ku qoran warqaddii labaad ee rasuul bawlos uu u qoray timoteos cutubka afaraad aayadaha lix iyo toban ilaa toddoba iyo toban ee baalka saddex boqol shan iyo toddobaatan ee axdiga cusub sida tan isdaafacaaddaydii hore ninna isma kay garab taagin laakiinse kulli waa layga wada tegay taas yaan dushooda laga dhigin laakiinse rabbiga ayaa iskay garab taagay oo xoog i siiyey inaan farriinta dadka oo dhan wada gaarsiiyo oo ay dadka aan yuhuudda ahayn wada maqlaan oo waxaa layga samato bixiyey afkii libaaxa haddaba waxaynu arkaynaa in bawlos uu ina hoga tusaalaynayo in kuweenna ilaah ka cabsada xitaa ay yeelanayaan khibradaha caynkaas ah oo ay helayaan daafacaadda ilaah haddaba maadaama ilaah uu la jiray bawlos ayaa waxaa xaqiiqo ah in aniga iyo adigana uu inala jirayo markii ay dhibaatooyin ina hareeyaan markaana soo wax wanaagsan oo qalbiqaboojin leh ma ahan in ilaahaasi uu yahay ilaaheenna markii dhibaatooyinka caynkaas oo kale ah aynu ku jirno ayaa ilaah uu inagu leeyahay sida ku qoran warqaddii cibraaniyada loo qoray cutubka saddex iyo tobanaad aayadda shanaad ee baalka saddex boqol lix iyo sagaashan ee axdiga cusub oo qayb ahaan odhanaysa waayo isaga qudhiisu wuxuu yidhi sinnaba kuu dayn maayo oo sinnaba kuu dayrin maayo waxaan markaasi ku kalsoonahay in aad ka mid tahay kuwiisa balse haddaan dib ugu soo noqonno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afraad aayadda siddeedaad ayaa waxaa ku qoran sida tan laakiinse markii aydnaan ilaah garanaynin waxaad addoommo u ahaydeen kuwa aan ilaahyo ahayn xagga dabeecadda bawlos wuxuu haatan ka hadlayaa xaqiiqada ah in reer galaatiya ay asnaam caabudayaal ahaayeen markii aan booqday waddankaasi ama meeshii la odhan jiray galaatiya ama aasiyada yar halkaasoo toddobada kiniisadood ay ku yaaleen ayaan arkay sida dadkii halkaasi degganaa oo dhan ay isugu dhiibeen caabudista asnaamta bawlos wuxuu sharaxaad ka bixinayaa haddaba in asnaamtu ay yihiin waxaan macno lahayn oo baaba'aya wuxuu inoogu qorayaa warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka laba iyo tobanaad aayadda labaad inay asnaamtaasu ahaayeen kuwa aan wax maqlin oo aan waxba arag wuxuu ku leeyahay reer galaatiya asnaamtaasu ma ahan kuwa dhab ahaantii macno leh oo astaahila in la caabudo haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddan reer galaatiya baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub cutubka afaraad aayadda sagaalaad ayaa waxaa qoran sida tan laakiin haatan idinkoo ilaah gartay ama ilaah idin gartay sideebaad mar kale ugu noqotaan waxyaalaha aasaaska oo miskiinnimada ah tabartana daran kuwa aad jeceshihiin inaad mar kale addoommo u noqotaan wuxuu haddaba rasuul bawlos ku leeyahay reer galaatiya idinkoo ilaah gartay ama ilaah uu idin gartay taasoo uu ula jeedo ilaah aqbalay ama raalli ka noqday ama idinku aad aqbasheen ama aad garateen waxay ahayd inay ugu yimaadaan masiixa rumaysad oo ilaah taasi uu aqbalayaa badanaa rumaystayaashii reer galaatiya ee kiniisadda waxay ahaayeen quruumaha haatan maadaama ay masiixiyiin ahaayeen waxay u soo leexdeen sharcigii nebi muuse taasoo la mid noqonaysa sida bawlosba uu leeyahay iyagoo dib ugu noqday addoonsigii ay horay ugu jireen oo kale haddaan dib ugu soo noqonno xigashada oo aannu eegno aayadda tobanaad ee cutubkan afraad waxaa qoran sida tan waxaad dhowrtaan maalmo iyo bilo iyo xilliyo iyo sannado rasuul bawlos wuxuu leeyahay waxaad eegtaan ama dhowrtaan bilo isagoo taas ula jeeda maalmaha sabtida ah bawlos wuxuu leeyahay mar kale sida ku qoran warqaddii uu u qoray reer kolosai cutubka labaad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka saddex boqol afar iyo konton ee axdiga cusub sida tan haddaba ninna yuusan idinku xukumin wax ku saabsan cunto ama cabid ama maalin iid ah ama bil dhalatay ama maalmaha sabtida marka uu leeyahay bilo ayuu sida abbaarta ah ula jeedaa marka aynu eegno bilaha cusub oo reer banu israa'iil ay dhowri jireen wakhtiyadii ay boqorradu xukumi jireen nebiyada ayaa haddaba taasi ka digay marka uu leeyahay xilliyada ayuu ula jeedaa wakhtiga iidaha ah ilaahna wuxuu reer banu israa'iil siiyey toddoba iidood laakiin iyaga oo dhan waxay tilmaami jireen sayid ciise masiix sannadaha ayuu ula jeedaa xilliga sannad sabtiyeedka marka in waxyaalahaasi oo dhan la dhowro waxay rumaystayaasha quruumaha ka dhigaysaa inay hoos yimaadaan sharcigii nebi muuse maanta waxaan maqlaa kuwa ku andacoonaya inay dhowraan sharcigii nebi muuse welibana waxay dhowrayaan oo keliya maalmaha sabtiyada saaxiib sharciga oo dhan hal meel baa laysugu geeyey hadday ahaan lahayd sannad sabtiyeedka sannadaha yubiliiga ama kontonaadka rasuul yacquub ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddiisii uu u qoray rumaystayaasha ee loo yaqaanay warqaddii rasuul yacquub cutubka labaad aayadda tobanaad ee baalka saddex boqol sagaashan iyo sagaal ee axdiga cusub sida tan ku alla kii sharciga oo dhan xajiya oo qaynuun keliya ku gafa kulli wuu ku eedaysan yahay innagoo taasi maanka ku haynaa ayaannu haatanna eegaynaa warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waxaan ka baqayaa inaan waxtar la'aan idinkugu howshooday isagoo si wanaagsan u hadlaya inuu u malaynayo inuu wakhti isaga lumiyey iyaga maadaama lagu badbaadiyey nimco inuu sharciga ku noqdo ayaa la mid ah inuu xilliyo iyo bilo iyo xeer ishoos keenay wuxuu markaasi xusuusiyey inaanay hore u garanaynin ilaah marka la eego sharcigii muuse loo soo dhiibay laakiin ay haatan ku aqbaleen rumaysadka masiixa waxaannu haddaba iminka soo gaarnay qayb shakhsi ahaaneed sida ku qoran cutubka afaraad aayadaha laba iyo toban ilaa siddeed iyo toban wuxuu rasuul bawlos u hadlayaa si asluubsan oo wuxuu leeyahay sida ku qoran aayadda laba-iyo tobanaad ee isla cutubkan afaraad sida tan waxaan idinka baryayaa walaalayaalow inaad noqotaan sida aan ahay waayo amba waxaan ahay sida aad tihiin waxba iguma aydnaan xumayn wuxuu iminka ku leeyahay inaad noqotaan sida aan ahay oo macno ahaan noqonaysa inaad sidayda oo kale noqotaan reer galaatiya waxay dhegaysanayeen maclimiin beenaalayaal ah waxaanay eegayaan rasuul bawlos sida inuu ahaa mid cadow ah waayo wuxuu u sheegayaa runta rasuul bawlos wuxuu leeyahay innaga oo dhanba isku mid baynu nahay waxaynu nahay rumaystayaal oo waxaynu dhammaantayo mid ku nahay masiixa marka ay sidaa tahayna waa inaynu si asluub leh iskula hadalnaa oo yaynan iscaayin ama xamanin ama isku caroonin ama isbaabi'inin haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda saddex iyo tobanaad waxaa qoran sida tan laakiin waad og tihiin in itaaldarrada jidhka aawadeed aan markii ugu horraysay injiilka idinku wacdiyey haatan bawlos codsi buu hordhigayaa iyaga maadaama qodaxi ay ku taagan tahay haddaba waa maxay qodaxda ku taagan rasuul bawlos bal aynu horay idinku sii wadno si aad u ogaataan qodaxda rasuul bawlos ku taagan waxa ay ahayd innagoo eegayna cutubka afaraad aayadda afar iyo tobanaad ee baalka saddex boqol saddex iyo soddon ee axdiga cusub waxaana qoran sida tan waxa ku saabsan jidhkayga oo idiin jarribay ma aydnaan quursan mana aydnaan nicin laakiin waxaad ii aqbasheen sidii malaa'ig ilaah xataa sidii ciise masiix haddaba qodaxda jidhkiisa ku jirta wuxuu ula jeedaa xiisadaha haystay isaga haddaan horay idinku sii wadno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda shan iyo tobanaad waxaa qoran sida tan walaalayaalow sida dadkan u hadlayaa inkastoo ay tahay xataa axdiga dadka mar haddii la hubiyo lama buriyo waxbana laguma daro haddaba waxay u badan tahay qodaxdan rasuul bawlos uu leeyahay waxay ku jirtaa jidhkiisa inay ahayd dhibaato xagga indhaha ah ee haysatay waxaana taasu ay ka dhigtay mid aan soo jiidasho lahayn markaana wax reer galaatiya ay ka qaban karaan baahida rasuul bawlos ayaaban jirin sida abbaarta ah rasuul bawlos waxaa hayay cudurrada indhaha oo dalkaasi reer galaatiya ku badnaa oo waxaa ka jiray halkaasi cudurka la yidhaahdo daafka indhaha ku dhaca oo ku badnaa waddankaasi rasuul bawlos wuxuu leeyahay ha eegina dhibaatida iyo indhaxumida wejigayga laakiinse waxaad eegtaan sida hadalka aan idinku wacdiyayo uu u qaayo weyn yahay haddaan horay idinku sii wado oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda lix iyo tobanaad ee baalka saddex boqol afar iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan haddaba cadowgiinnii miyaa noqday runta aan idiin sheegay aawadeed waan jeclahay inaan mar waliba adkeeyo taas markaan dadkayga la hadlayo waayo waxaan ogahay inaanan cadowgooda ahayn waxaa haddaba jira aayad kale oo aan doonayo inaan dadka soo dhex dhigo laakiin waxay u muuqataa inaanan lahayn xoog aan sidaasi ku sameeyo ha yeeshee rasuul bawlos wuxuu haatan leeyahay haddii aan idinku celiyo aayaddii lix iyo tobanaad haddaba cadowgiinnii miyaa noqday runta aan idiin sheego aawadeed haddaba sidaad og tihiin dad badan baan doonaynin in wacdiyuhu runta uu ka sheego goobaha wacdiska waxay ka doorbidi lahaayeen inay maqlaan ammaan loo soo jeedinayo iyo waxyaabo kale oo ka farxiya waxaan innaga oo dhan jecelnahay in dhabarka laynaga dharbaaxo oo layna ammaano intii aynu runta ka hadli lahayn haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka iyo warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadaha toddoba iyo toban ilaa siddeed iyo toban waxaa qoran sida tan aad bay idinku doondoonayaan si aan wanaagsanayn laakiin waxay doonayaan inay idinka kaayo xidhaan si aad idinku iyaga u doondoontaan waa wanaagsan tahay in aad loo doondoono wixii wanaagsan had iyo goorba oo ayaan ahayn markaan idinla joogo oo keliya haddaba aayadahan si fudud baa loo fahmi karaa markaynu akhriyayno laakiin way macaani dheer yihiin wuxuu rasuul bawlos ku leeyahay macallimiinta cusub dan kale ma lahan inay idinka gooyaan axsaabta injiilka un bay doonayaan waxaase wanaagsan buu leeyahay inaad wax wanaagsan doon doontaan wakhti waliba mase ahan markaan idinla joogo oo keliya rasuul bawlos wuxuu leeyahay way idin wanaagsan tahay in waxa idin wanaagsan oo maslaxad ay idinku jirto aadoo doontaan laakiin yuhuuddan idinkay idin dabargoynayaan si ay idinka takooraan kuwa injiilka idinku wacdinaya waxay doonayaan inay idin xirxidhaan xagga maanka si aydnaan cid kaleba ula xidhiidhin oo qoladii timaada oo warka wanaagsan iyo masiixa idin barayaba ay u yidhaahdaan ha dhegaysanina haddaba si kale oo sidaasi loo yeeli karo ma lahan in maskaxda qofka la xidha mooyaane sida aalaaba dhacda markii qolo aan ilaa horay u aqoon lagu wacdiyayo diin ka mid ah diimaha way dhib badnaanaysaa inay isbeddelaan waayo maskaxdoodii waa la xidhay bawlos ayaa rumaystayaashii reer korintos sidaasi si la mid ah ula hadlay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka laba-iyo tobanaad aayadaha laba-iyo toban ilaa shan iyo toban waxaana qoran sida tan hubaal rasuul calaamooyinkiis ayaa si dulqaad leh laydinka dhex sameeyey xagga calaamooyin iyo yaabab iyo shuqullo xoog leh maxaa idinka dhiman oo aad uga liidataan kiniisadaha kale anigoo aan idin culaysin mooyaane xumaantan aawadeed iga raalli ahaada markan waa markii saddexaad oo aan diyaar u ahay inaan idin imaado oo idinma culaysin doono maxaa yeelay idinkaan idin doonayaa ee ma doonayo wixiinna waayo ma aha inay carruurtu waalidkood wax u kaydiso laakiin waa inuu waalidku carruurta wax u kaydiyo anna si farxad leh ayaan isu bixin naftiinaanna isu bixin waxaad haddaba inta ku arkaysaan in isla culimmadii yuhuudda ahayd ay dhibayaan oo haddana ay yimaadeen korintos ha yeeshee rumaystayaasha reer korintos waxay aad u jeclaayeen bawlos rasuul bawlosna waxay ahayd inuu u digo raggan macallimada beenta ah waa kuwa had iyo goorba hadalla sasabasho leh ku hadla oo waxay kula noqonaysaa inay runta ka hadlayaan waxaad mararka qaar la yaabaysaa sida ay u soo bandhigayaan firqooyinka bidcada ah aaraahdooda markii aad eegto meelaha ay wax ku caabudayaan sida ay dharka u xidhaan ama nadaafadda ay u adkeeyaan ama hadallada ay u dhigaan waxay kula noqonaysaa inaan qolo ka aaraah wanaagsan la arkaynin ha yeeshee markii aad u kuub gasho waxaad arkaysaa inaanay waxba faa'iido leh lahayn oo sida ay wax u leeyihiinna ma ahan oo way ka duwan yihiin haddaba waxa uu ku leeyahay rasuul bawlos reer galatiya iyo reer korintos ayaa weliba quseeya kuwa wakhtigeenna nool haddaba iminka aynu eegno maaddada ku saabsan masaalka loo soo qaadanayo haagaar iyo sahraay oo ahaa afooyinkii nebi ibraahim cutubkan wuxuu ku soo dhammaanayaa masaalkii haagaar iyo sahraay waxaa masaalkaasi aynu arkaynaa inuu rasuul bawlos isticmaalayo isku barbardhig labada afo ee nebi ibraahim uu isku barbardhigayo haagaar dhan waliba oo laga eego waxay shaabahaysaa ama ay u taagan tahay sharciga saarayna dhan waliba oo laga eego waxay u taagan tahay rumaysadka ciise masiix haddaan horay idinku sii wadno xigashada warqaddii rasuul bawlos uu u qoray reer galatiya cutubka afaraad aayadda sagaal iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan carruurtaydiyey mar kalaan idin foolanayaa ilaa masiix idinku dhex abuurmo bawlos wuxuu haatan ula hadlayaa masaal ahaan reer galatiya isagoo ku leh masiixiyiintii reer galatiya ama u soo qaadanaya sida inay ilmihiisa yihiin oo macno ahaan wuxuu leeyahay kuwii aan dhalayow bawlos wuxuu ahaa mid niyaddiisu ay kalgacayl badan tahay wuxuuna lahaa naxariis iyo qalbi wanaagsan haddaan horay idinku sii wadno oo aan eegno aayadda labaatanaad ee cutubka afaraad ee baalka saddex boqol afar iyo soddon ee axdiga cusub waxaa qoran sida tan waxaan jeclaan lahaa inaan haatan idinla joogo oo aan codkayga beddelo waayo waan idinka shakiyayaa bawlos wuxuu doonayaa inuu mawduuca beddelo wuxuu si weyn uga walaacsan yahay wax ku saabsan dadka wuxuuna isticmaalayay luqad adag markii uu waraaqaha qorayo laakiin waxaan marnaba dabool saarnayn qalbigiisa haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno warqaddii rasuul bawlos uu u qoray dadka reer galaatiya cutubka afaraad aayadda kow iyo labaatanaad waxaa qoran sida tan kuwiina doonaya inay sharciga ka hooseeyaanow ii sheega sharcigu miyaydnaan maqlin waxaa jira dad ka hadlay toban wasiyadood iyo waxyaabo kale oo ku saabsan sharciga laakiin kama hadlaan ciqaabta sharcigu uu xambaarsan yahay haddii aan loo fulinin sida uu yahay
adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salugla wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jidhka iyo ruuxaba aamiin